dhibaatooyinkan soona noqonaya idinka ayaa xil u saaran inaad dadka aad caawisiin walaalihiin jeemanka magaalada mombasa somaali community waxaan rajaynayaa inuu guto xilkiisa mar kastana uu ka soo baxa waxaa muuqata dadaaldarro aad u weyn inay meeshan ka socoto waxaan rajaynayaa jeemanka inuu xilkiisa si fiican u guto mar kaste uuna garab istaaga soomaaliyada degan magaalada mombasa
Nimeathirika na majirani zangu wananiheshimu, wananiita mama, tuna upendo na wao. Leo wameaga dunia kwa hukumu ya Mungu.
magacayga waa maxamed xuuri ibraahim chairman somali community coast region maantaan kusoo halkan waxaan ku soo orodnay dhibaatada inta ka dhacday wallaahi dhib weyn baa inta ka dhacay shan qafood oo soomaaliyeeda inta ku dhimitay marka deb baa sabab u ah marka ilaahay inta dhimitay allah u naxariisto intii nool allah u gargaaro dowladda waxaan ka codsanaynaa akseska kibokoni inay hagaajiso asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdiraxmaan xuseen oo ku magac dheer ahaanad waxaan ahayna musharax xaafaddan u taagan run ahaantii arrinta meesha ka dhacda maanta waa arrin aad iyo aad naxdin u leh waa arrin ma aragtay soomaali meel walba ay joogto ay ka danqanayso meesha waxaa ku geeriyooday shan qof ayaa meesha ku geeriyootay maanta waxaan u mahad celinaynaa dhallinyarada ugu horeyso maaragtay fast response ka sameeyeen
dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday meeshanaytu suuqan mirkinti
magacay waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir xuseen waxaan joognaa meeshii ay ka dhaceen dabkii maanta dadkii ay ku gubteen shan qof oo soomaali ahaa meeshaan ku dhimatay marka waxaan uga tacsiyeynaynaa eheladii iyo dadkii ay maaragtay ka geeriyoodeen dhammaan soomaalina maaragtay aad baan uga tacsiyeynaynaa wixii meesha ka dhacay